bsmi اllahi الرaxmaan الraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wالsalaatu wasalaamu calىa rasuuli اllah salى اllahu عalayhi wعalى aalihi wasaxbihi wslm allahuma wafiqna min alaqwaali wاlacmaali lima tuxibuhu watardaa waxaa dersigeenna caawa uu ka bilaabmayaa aayadda afar iyo kontonaad ee suuratu yuusuf waxaanu ku joogaa aayadda lix iyo siddeetanaad allah waxau ihi subxaanah waqaala almaliku ituunii bihi astakhlishu linafsii falama kallamahu qaala inaka alyawma ladayna makiinun amiin haadihi alaayaat waxaa ilaahay tabaaraka wa tacaala ku tilmaamay khuruuju yuusufa min asijni wa talabuhu mas-uuliyata khasaa'ini alard wa xusuulihi calaa dalik bixitaankii nebi yuusuf uu jeelkii ka soo baxay iyo inuu boqorkii ka dalbaday inuu u dhiibo xilka ama mas-uuliyadda maaliyadda iyo khasnadda waxa weeyaan xoolaha iyo amwaasha lagu kaydinayo iyo arrintaas inuu helay oo boqorkii u igmaday inuu arrintaa dhaqaalaha maarayntiisa hadday beeraha iyo zaraca noqoto iyo hadday maaliyadda kala noqotaba waa loo igmaday oo xilkii wuu qabtay waayo markii boqorku uu tilmaamay ninkani inuu yahay waa yuusuf ee qof makaano iyo darajo sare leh oo lagu aamini karo amarkii ummadda ayaa isaguna uu soo bandhigay waxa uu qaban karo ee uu cilmiga iyo xoogga iyo awooddaba u leeyahay iyo ammaanada qaala jcalnii calىa khasaa'ini اlardi inii xafiiظu caliim wakadalika makana liyuusufa fi اlardi yatabawaأu minha xayثu yashaa nusiibu biraxmatina man nashaau walaa nudiicu ajra almuxsiniin waxaa kaloo aayaadkan ku sugan liqaa'u yuusufa maca ikhwatihi xiina carafahum walam yacrifuuh wa talabuu akhiihi minhum waraddi thamani ilayhim bigayri cilmihim waxaa kaloo qisaskan ama xikaayadan iyo warkan nebi yuusuf iyo walaaladii ku saabsan ilaahay uu ku tilmaamay in walaaladii ay u yimaadeen nebi yuusuf iyaga oo soo safray oo abaartii dhulka shaam ka dhacday darteed masar u yimid inay raashin iyo cunto reerkoodii uga qaadaan yuusuf bay u soo galeen oo khasaa'intii maaliyadda isagu mas-uul ka ah markiiba isagu wuu gartay laakiin iyagu may garan wa jaa'a ikhwatu yuusufa fadakhaluu calayhi facarafahum wa hum lahu munkiruun yuusuf markaa markii uu diyaargareeyey ee safarkoodii iyo raashinkoodii iyo ambabaxoodii uu u diyaargareeyey uu u dhammaystiray ayaa wuxuu ka dalbaday walaalkoodii ay iskubahda ahaayeen yuusuf ee binyaamiin inay u keenaan walamaa jahazahum bijahaazihim qaala a'tuunii biakhin lakum min abiikum alaa tarawna annii uufi lkayla wa ana khayru lmunziliin waxaa kaloo aayaadkan ku sugan iqnaacu ikhwati yuusufa abaahum biirsaali akhiihim macahum ilaa misra kadib ikhwatu yuusuf way noqdeen iyagoo raashinkoodii iyo rarkoodii wata aabbahood yacquub ayay dib ugu laabteen iyagoo ka dalbaday kuna qanciyey in walaalkood uu raaciyo si ay miiska iyo raashinka u soo kordhistaan falamaa rajacuu ilaa abiihim qaaluu yaa abaana munica mina alkaylu fa arsil macanaa akhaana naktal wa innaa lahu la xaafiduun ugu dambayntii waa ku qanciyeen aabbahood yacquub inuu walaalkood raaciyo laakiin wacad adag iyo dhaar iyo ballan ayuu ka qaaday waxaa kaloo ku sugan aayaadka rujuucu ikhwati yuusufa ilayhi maca akhiihim waalmakiida alatii dabbarahaa lahu liistibqaa'ih ikhwatu yuusuf way soo noqdeen waxaanay u soo galeen walaalkood yuusuf iyagoo wata walaalkii uu markii hore ka dalbadayna iyagoo wata dabadeed yuusuf waxa uu u daberay ama uu sameeyey xeelad uu walaalkii kagala hadhi karo waa xiilad aanay iyagu fahmayn laakiin u sababaysa inuu walaalkii la hadho oo markii ay u soo galeen walamaa dakhaluu min xaysu amarahum abuuhum maa kaana yugnii canhum min allaahi min shay ilaa qowlih walamaa dakhaluu calaa yuusufa aawaa ilayhi akhaah markay walaalkii yacnii walaaladii markay yuusuf u soo galeen isagoo walaalkii ay isku bahda ahaayeenna ay wadaan yuusuf waxa uu soo dhoweeyuu la gaar noqduu meel gaara la galay walaalkiisii ay iskubahda ahaayeen ee binyaamiin wuxuu u sheegay inuu yahay walaalkii yuusuf waxaanuu yidhi waxba ha ka murugoon xasad iyo xumaan waxay horey inoogu sameeyeen walaaladeen waanu u sheegay isaga inuu tab iyo xeelad samayn doono uu kula hadhayo isaga si aanu iyaga u raacin xeeladdii markaa waa sameeyey waanu kula hadhay faahfaahinteeduna waata inoogu iman doontaa aayaadkan aynu caawa dhigan doonno biidni illaahi subxaanah dabeed waxaa dhacday markii uu yuusuf walaalkii kula hadhay xeeladdii isagu uu dabaree u sameeyey rujuucu ikhwati yuusufa ilaa abiihim waictidaaruhum lahu camaa xasal ikhwatu yuusuf aabbahood bay dib ugu noqdeen waxaanay u sheegeen walaalkood inuu waxaday oo lagala hadhay iyagoo uga cudur daaranaya wixii dhacay oo leh dee annaku maanaan ogeyn waxan inuu dhici doono oo waxay yidhaahdeen yaa abaana inna bnaka saraqa wamaa shahidnaa ilaa bimaa calimnaa wamaa kunnaa lilgaybi xaafidiin kadib yacquub ma rumaysan innamadiisii waayo horuu u tuhmay oo dee arrin horaa ku maqnayd oo arrintii yuusufa waxa uu ku yidhi markaa qaala bal sawalat lakum anfusukum amraa fa sabrun jamiilun casa allaahu an yaatiyanii bihim jamiica waxa uu yidhi waxbaa arri naftiinnu idiin qurxisay oo waxaad sheegaysaan waxba kama jiraan laakiin ilaahay tabaaraka wa tacaala ayuu waxa weeyaan xaggiisa u cararay oo u ciirsado waxa uu yidhi ilaahay wuxuu xaqiiqo ku yahay kulligood inuu ii keeno yuusuf iyo labadii kaleba waxaa markaa aayaadka ku sugan annahu usiiba bilcamaa lishiddati xusnih in murugo iyo qoomamo iyo ilmadii ka da-aysay darteed u ku indhabeelay yacquub wa tawallaa canhum wa qaala yaa asafaa calaa yuusufa wabiyadat caynaahu min alxusni fahuwa kadiim allah waxau ihi subxaanah wa qaala almeliku boqorkii waxa uu yidhi uutuunii iila kaalay oo ii keena bihi yuusuf uutuunii iila yimaada bihi yuusuf oo ii keena astakhlishu waxaan u gaar yeeli linafsii naftayda oo anaa la gooni noqon oo u khaasii noqone falammaa kallamahu markuu boqorkii la hadlay yuusuf oo damiirka mustatirkaa inaynu boqorka u celinno kan baariskee maxalu nasbaha yaallana yuusuf u celinno oo mutakalimku uu boqorka noqdo waa weji falammaa kallama markuu la hadlay huwa boqorkii hu yuusuf markuu la hadlay qaala wuxuu yuusuf ku yidhi innaka alyowma ama sidaa cagsigeedo yuusuf markuu boqorkii la hadlay ee hadalkiisiina uu la dhacay oo boqorkii uu cajabiyey oo markaana waxay noqonaysaa falammaa kallama markuu la hadlay huwa yuusuf hu boqorkii ee boqorkii uu la dhacay kalaamka wanaagsanee yuusuf ayaa qaala waxauu yidhi boqorkii innaka adigu yuusuf ow alyowma maanta ladaynaa agtayada makiinun ayduu makaana darajo iyo meel sare mid u saaxiibaa tahay oo sharaf kula agtayada amiinun ay ma'muunun oo la aamino oo arrinka ummaddana lagu aamini karaa tahay markuu yuusuf arkay inuu boqorkii aaminay oo arrin iyo xil uu u dhiibi karo ayaa halkii baahidu ay ka taagnayd ilain toddoba sannadood oo barwaaqaa u iman doona toddobadaa barwaaqada toddoba abaaraa ka dambayn doona toddobadaa abaartaa haddaan loo sii diyaargaroobin oon laga tabaabulshaysan dee dadka dhibaataa ku dhacaysa arrintaasina waa arrin yuusuf uu aqoon u leeyahay waana arrintuu riyadii uu boqorku arkay uu ku cabira uu ku fasiray markaasuu yidhi haddaba xilkaa maaliyadda iyo khasnadda waddanka masar oo dhan maaraynteeda iyo maamulkeeda ii dhiib qaala waxau idhi markaa yuusuf ijcalnii iga yeel boqoryahow calaa khasaa'ini alardi ay mas-uulan calaa khasaa'ini alardi dhulka masar xoolaha iyo maalkeeda yacni khasnadaha lagu kaydinayo mas-uuliyaddeeda mid haye iga yeel ama ijcalnii xafiidan waxaad iga yeeshaa mid ilaaliyo oo haya calaa khasaa'ini alardi ay calaa khasaa'ini amwaali alardi dhulkan masar maaliyaddeeda iyo xoolaheeda khasnadaha lagu kaydinayo ka ilaalinayee haya ee mas-uulka ka ah iga yeel boqorow waayo innii anigu xafiidun mid ilaalin badan baan ahoo ammaano leh oo shilin meel aan meeshiisii ahayn aan ku bixinayn caliimun oo cilmi badanoo aqoonna u leh sida loo kaydiyo ee loo ilaaliyo ee waxaan waxa weeyaan dadka loogu maareeyo maaliyadda halkan yuusuf wuxuu dalbaday markaa mas-uuliyadda in loo dhiibo waxaanaynu shariicadeenna ku haynaa dalabka wilaayaadka iyo mas-uuliyadda in la diiday oo cabdiraxmaan ibnu samura xadiidka uu warinayo xadiidka cabdiraxmaan ibnu samura ee saxiixeynka ku sugnaa rasuulku waxa uu yihi yaa cabdiraxmaan ibnu samura laa tas'al ilimaara cabdiraxmaanow maamul inaad qabato dadka ha weydiisan fa innaka in uctiitahaa can gayri mas'alatin ucinta calayha waayo xilka iyo mas-uuliyadda haddaad haddaad waxa weeyaan laguu igmado adoon adigu weydiisan waa laguugu kaalmayn garab iyo gaashaan bay ummaddu kuugu noqon wain uctiitahaa can mas'alatin wukilta ilayha haddiise xilkaa lagugu siiyo adoo adigu doontoo dalbaday adaa laguu dayn oo laguu tala saaran oo keligaabaa xilku kugu soo ururi waanay kugu cuslaan waxaa kaloo rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalam innakum sataxrisuuna cala alimaara wa satakuunu nadaamatan yowma alqiyaamah waxaad ahaan doontaan kuwo ku dadaala xilka iyo maamulka nin walba inuu qabto qiyaamadana qoomamo ayay noqon doontaa qofkii ummadda xil u qabtay oo wax fudud ma aha abudarna radiallahu canhu wa ardaah markuu rasuulka ku yidhi sala allahu calayhi wasalam alaa tastacmilunii miyaanad meel ii dhiibayn iyo camal fadaraba biyadihi calaa mankibi wuxuu yidhi abudar intuu garabka rasuulku iga dhirbaaxay ayuu yidhi yaa abaa dar innaka daciifun wa inaha amaanatun wa inaha khizyun wa nadaama abuudarow adigu daciif baa tahay oo ma awoodi kartid xil iyo maamul ama wilaayo guud inaad qabato xilka iyo mas-uuliyadduna waa ammaano qoomamo iyo murugana qiyaamaday noqon doontaa oo wax fudud ma aha oo halkaa abuudar wuxuu u tilmaamayaa rasuulku qofku isagoo dee weli ilaahaya oo mu'mina oo alla kacabsi iyo cibaadaba wakhtigiisa ku camiray oo cid ka wanaagsan aanay jirin oo saalixu yahay waaba saxaabiye ayaa haddana waxaa dhici karta dee ilaahay tabaaraka wa tacaala qofka sibuu u abuuray oo dadku isku awood iyo isku waxa weeyaan karti iyo isku kafaa'o midna ma aha markaa ruuxu isagoo weli ilaahay ah oo mu'min taqiya ah baa laga yaabaa haddana laba qofta inaanu kala saari karayn oo kala xukumidda iyo wax kala saaridda iyo xilqabashadu waa dee awood iyo quwo ilaahay cidda uu doono uu ku mannaysto marka abudar wuxuu u tilmaamayaa xil la qabto adigu kuma habbooniday iska daah halkaa waxaad ka garanaysaa markaa cid walba inay maamul qabato munaasab kuma aha qofkii ka soo bixi karaya xilka ayuunbaa qabta kumana xidhno qofka wanaaggiisa iyo wanaag la-aantiisa qofku isagoo wanaagsan ayuu daciif noqon karaa oo rasuulku abudar wahaa ku le innaka daciifun ceebna ma aha ee waa macnaha ma qaban kartid xilkaa oo adigu kuma habboonid dee dadkuna waxay qabanayaan waa ku kala habboon yihiin calaa kullin nusuustan aynu akhrino waxaa laga qaadanayaa innaka shariicadeenna islaamka ee nebi maxamed lagu soo dejiyey sala allahu calayhi wasalam waa laynoo diiday qofku inuu dalbaduu doondoono xilka culimmadii iyo dadkii wanaagsanaa ee horena dee xilka iyo qadaaga iyo ummadda in la kala xukumo iyo way ka carari jireen qofkii isagoo ku habboonoo qaban kara ayaa cabsidiiyo mas-uuliyadda ay leedahay darteedu uga urdi jiray yuusuf markaa dee waa kan isagu dalbanaya markaa laba midba waa lagaga jawaabayo mar dhinac marka laga eego dee waxaa la odhan karaa sharcu man qablanaa sharcu lanaa maa lam yukhaalif sharcana ummadihii hore ilain shareecada wakhtigaas iyo tii nebi maxamed isku mid maahee umamkiiyo ambiyadii hore sharaa'icdoodii ee nebi maxamed ka horreeyey waxaynu ku dhaqmi karaa oy shareeco inoo noqon karaan markaanay teenna ka hor iman ay iswaafaqaan waa mid oo taasi waa jawaab oo deliil uma noqon karta hadduu isagu dalbaday inaynaka inoo bannaan tahay waayo shariicadeennan iyo sharaa'icaa hore dee waa kala duwanaayeen likullin jacalnaa minkum shircatan wa minhaaja culimmada qaarna waxay ku tawjiihiyeen qofku hadduu arkayo mas-uuliyad bannaan oo isaga mooye cid kale aanay ku habboonayn ama aanay qaban karayn si aan mas-uuliyaddaasi ummadda uga dayacmin wuu u bandhigi karaa waxaan anaa cilmi u leh oo qaban kara waana sidanuu yuusuf sameeyeyoo yuusuf ammaanona wuu lahaa cilmi iyo aqoonna waa u lahaa marka wuxuu yidhi mar haddaan labadaa sifo leeyahay halkaa ii dhiib si aan ummadda noloshooda u maareeyo oo aan u maamulo marka halkaa waxay ahlulcilmiga qaarkood dee kala soo baxeen qofku iyadoo aanay habboonayn mas-uuliyad in la doonto oo la dalbado laakiin hadday xaajo iyo dani keensato oo mas-uuliyaddii oo bannaan cid qaban kartoo ku habboonna aanay jirin isagu uu yidhaa anaa qaban kara way u bannaantay mana aha mas-uuliyad jacayl markaasi waa inuu ummaddii dee waxa weeyaan aanay dayacmine arrimahooda uu daryeelo mas-uuliyadda markaa waxaa lagu qaban karaa laba sifo oo muhiim ah alquwatu waalamaana yacnii qofku kow inuu awood u leeyahay waxaan inuu qabto oo isagoo ammaano leh oo dadka kaugu aaminsana haddaanu awoodiba karayn dee inuu isku qaada maaha oo innaka daciifun baa la odhanaya ma qaban karti iska daa awood waa inuu u leeyahay taasina waxay ka muuqataa qisadii nebi sulaymaan calayhi salaam markii balqiise uu yidhi carshigeeda yaa ii keeni kara jinkii yidhi anaa anaa kuu keeni kara intaanad halkaagaa ka bixin qaala cifriitu min aljinni ana aatiika bihi qabla an taquuma min maqaamik waxa uu yidhi wa innii calayhi laqawiyun amiin waa labada sife ee camalkii mas-uuliyadda lagu qabto wuxuu yidhi waanan awoodi karaayo xoog iyo awoodna waanu leeyahay inaan soo qaado oo xooggii jidh ahaaneed waan leeyahay amiinna waan ahay oo nin lagu aaminaya aan ahay carshiga iyo wixii ku jiraba inaanay waxba ka dayacmin marka alquwa albadaniya waalquwa alcilmiya waalamaana waa inay israacdo awoodda xagga cilmiga iyo awoodda jidh ahaaneed wixii inuu garanayo qabanna karo iyo dee ammaanadii waayo isagoo qaban kara aqoonna u leh haddaan lagu aaminayno uu khiyaamaynayo dee loo dhiibi maayo wahaakadaa qisadii nebi muuse calayhi salaam madyan markii uu kacay isagoo fircoon iyo qoomkiisa ka cararaya ceelkii reer madyan ay xoolahooda ka waraabsanayeen markuu arkay labadii hablood ee adhigoodii iyo xoolahoodii waraabsan kari waaye dadka ka durkay ee u sheegay inaanay awoodi karayn ilaa ay raggaasi meesha ka fulaan markuu xoolihii u waraabiyey ee uu aayar geed hadhkii iska tegay uu iska hadh galay hablihii aabbahood intay ku noqdeen ayay mid ka miday tidhi yaa abatista'jirhu aabbow ninkan nooga dhig shaqaale inoo adeego inoo shaqeeya waayo inna khayra man ista'jarta alqawiyu alamiin waayo cidaad shaqaale inooga dhigto o inoo adeegta waxa ugu khayr badan ka shaqada awoodi kara ee xoog iyo awoodu leh ammaanadana eh ee lagu aamini karo marka labada sifo ee alquwatu waalamaana xil kastoo qofku uu qabanayo waa shardi u yaalla iminka dee xilka waxaa lagu qabtaa uun ama suldaan baa jiidayo gacanta haya ama awhebel baa haye laakiin waxa sida cadaaladda marka la eegayo qofku waxaan ma qaban karaa aqoonna ma u leeyahay aaminna ma yahay waayo ummadda waxa fasaadka u keenaya dee nin walba qof baa keenaya oo wado hor socda laakiin dadka in shaqadoodu iyo cilmigoodu iyo ammaanadoodu ay meel geyso ayay ahaydo ammaanada un lagu qaato taasaa waddankuna ku hagaagaya meel walba marka aan ergo iyo qof gacanta ku haya iyo wasta aanay jirin wasaado iyo dhexdhexayne ruuxu toos intuu u taga xafiiska aqoontiisu waxay u geyso uu qaadanayo waana sida la rabo laguna hormari kara adduunye ahaan qaala waxau ihi yuusuf ijcalnii iga yeel calaa khasaa'ini alardi ay mas-uulan calaa khasaa'ini alardi dhulka masar yacnii kaydadkeeda xoolaha iyo maaliyadda lagu kaydinayo kii mas-uulka ee ilaalinaya iga yeel boqorow waayo innii anigu xafiidun mid ilaalin badan baan ahay oo caliimun ogaal iyo cilmi badan waan ilaalinayaa ammaano waan u leeyahay waanan garanayaayoo cilmi baan dhaqaalahan iyo kaydkan waxaan la kaydinaya u leeyahay wa kadalika makannaa liyuusufa fi lardi yatabawa'u minha xaysu yashaa wa kadalika ay ka incaaminaa calayhi bilkhalaasi min assijni sida suyuudi uu soo qadarayo waa ka incaaminaa calayhi bilkhalaasi min assijni sidaannu yuusuf ugu nicmaynay ka soo saariddii aannu jeelka ka soo saaray sidii aannu ugu nicmaynay oo kale ayaanu makanna ugu dhiibno gacanta ugu gelinay liyuusufa yuusuf fil ardi dhulkii masar yatabawa'u xaal uu ka degayo yuusuf minhaa arladii masar xaysu yashaau meel alla meesha uu doono bal inta ay isku jiraan culayska iyo deeqda iyo waxa weeyaan dee qadarka ilaahay uu siiye darajada halkuu jeel kaga jiray markii hore maantana yatabawa'u minhaa xaysu yashaa isagaaba mas-uula oo meeshuu doono ka degaya ilaahay waxau ihi nusiibu waxaanu ku haleelaynaa oo gaadhsiinaynaa biraxmatinaa naxariistayada man nashaa cidda aanu doonno oo walaa nudiicu dayici mayno ajra almuxsiniina kuwa samafalayaasha abaalkooda dayici mayno ee waa u daryeelaynaa wala ajru alaakhira aakhiro abaalkeeda dambe ayaana khayrun u khayr badan liladiina kuwa aamanuu rumeeyey oo wa kaanuu ahaaday yattaquuna kuwa alle tabaaraka wa tacaala ka cabsoonaya yacnii ajarka aakhiro ku sugaya ayaa mansib iyo maal adduunyo lagu helay iyo abaal adduunyo ka qiimo iyo qadar badan oo yuusuf haddii mulki iyo mansibba gacanta loo geliyey aakhiro waxaa ku sugayaa ka weyn ila ninkii casiisu misra ee addoon ahaan u iibsaday ee haweenaydiisu ay masabiday ee tuhum beena u xidhay intuu boqorkii casilay baa isagu kursigiisigu ku fadhiistay markaa dee waa isbeddel ilaahay tabaaraka wa tacaala uu keenay iyo nicmo uu ugu deeqay waana kaafiyo kala dheeri ninkii shalay maxbuuska ahaa maanta inuu noqdo mas-uul masar oo dhan waxa weeyaan maaliyaddeedii gacanta ku haya laakiin rabbi waxa uu yidhi abaalka aakhiro ayaa waxaasoo dhan ka qiimo badan wa jaa way yimaadeen ikhwatu yuusufa yuusuf walaaladii oo fa dakhaluu way usoo galeen calayhi yuusufoo fa carafahum dabeed yuusuf waa gartay waa tobankay walaalaha ahaayeen ilankay isku bahda ahaayeen way ka yimaadeene tobankoodii kalaa socda markaa way usoo galeenoo yuusufna waa gartay walxaal buu yuusuf gartay hum iyagu lahu yuusuf munkiruuna aanay garanayn ilan way ka raageenoo muddo dheer baa u dhaxayse walammaa jahazahum markuu yuusuf diyaargareeyey walaaladii bijahaazihim diyaarintoodii u diyaariyey oo raashinkoodii iyo safarkoodii iyo muraadkay u socdeen markuu u dhammaystiray ee uu qabanqaabiyey si fiican u ambabixiyey ayaa qaala waxa uu ku yidhi uutuunii iila kaalaya biakhin walaal iila kaalaya walaalka oo lakum idinka idiin sugnaaday walaalkaasoo idinka sugnaaday min abiikum aabbihiin xaggiisa walaalkiinna aad aabbihiin xaggiisa ka walaala tihiin waa binyaamiine iila kaalaya oo ii keena alaa tarawna miyaydaan arkayn annii anigu uufii inaan idiin dhammaystirayo alkayla miinsida aan raashinka idiin miinsayo wa ana aniguna khayrulmunsiliina cid wax martiqaadoo sooriyeysa ka ugu wanaagsan baan ahay fa in lam ta'tuunii haddaydaan iila iman bihi walaalkaas oydaan ii keenin falaa kayla miinsidin lakum idinka idiinkuma sugnaanin cindii agtayda maanta dabadeed ilayn toddoba sannadood dadku wixii ay sannad walba quudan lahaayeen buu kaydinayaa oo sannad walba waa lasoo safranayaa marka waxauu yidhi haddaad ii keeni weydaan walaalkaa falaa kayla miis dambe miisi dambe lakum idinka idinkuma sugnaanin cindii agtayda oo dib dambaysay igu soo noqon maysaan walaa taqrabuunii iina soo dhowaan maysaan laada haddii naafiye laga dhigo oo lagu cadfo falaa kayla lakum cindii haddii naahiye laga dhigana walaa taqrabuunii ha ii soo dhowaanin oo agtayda ha soo marina labadaba waa u saalix sida jalaalaynkuba uu tilmaamayo in macduuf calaa kayla yacni falaa kayla lakum cindii lagu cadfo iyo in naahiye laga dhigo qaaluu waxay yidhaahdeen sanuraawidu markaa yuusuf waxa uu walaaladii kula hadlay bitarkiibi watarhiib mar tarkiib buu kula hadlay iyo jeclaysiinoo wuxuu yidhi miyaydaan arkayn sidaan idiin sooriyeeyey sidaan miisida iyo miisaanka idinku dhammaystirayo waa jeclaysiin iyo tarkiib si ay u keenaan walaalkooda marna waa u goodiyo waa cabsi geliyo waa tarhiib iyo takhwiifoo wuxuu yidhi fain lam taatuunii bihi falaa kayla lakum waa hanjabaad haddaad keeni weydaanna miis dambe iyo raashin dambe agtayda waxa weeyaan usoo doonan maysaan miisi dambe qaaluu waxay yidhaahdeen sanuraawidu waxaanu ka dooni doonnaa canhu isaga aabaahu aabbihii baanu ka dalban oonu ka dooni doonnaa waayo aabbe aada u jecel buu leeyahoo sida lagaga soo kaxeeyaa ay adag tahay waanuse ku dadaali inaannu aabbihii ka doonnoonu ka dalbanno wa innaa anagu la faaciluuna kuwa sidaa samaynayaanu nahay sidaa aadna fartay waannu yeeli wa qaala wuxuu yuusuf ku yidhi lifityaanihi dhallinyartiisii u shaqaynayse shaqaalaha u ahayd wuxuu ku yidhi ijcaluu ka yeela bidaacatahum lacagtoodii fii rixaalihim rarkooda iyo weelkooda ugu dhex rida lacagtay raashinka ku gateen ama ku iibsadeen oo bidaacatahum waa bimacnaa athaman waa lacagtii baa looga jeedaa thamanu lbidaaca lacagtay waxa weeyaan raashinkan siisteen weeyaan bidaacatahum marka waxa u ihi ijcaluu waxaad yeeshaan bidaacatahum lacagtoodii ay raashinka ku iibsadeen fii rixaalihim alaabtoodan iyo weelkoodan ku dhex rida iyagoon ogeyn lacallahum waxay mudan yihiin yacrifuunahaa inay gartaan lacagtooda idanqalabuu markay u noqdaan ilaa ahlihim ehelkoodii lacallahum markaa ay gartaanna waxay mudan yihiin yarjicuuna inay soo noqdaan oo kolkay arkaan iyadoo raashinkiina u raran yahay lacagtay ku iibsadeenna weelkoodii iyo rarkoodiiba loogu dhex riday oo lacagtiina loo soo celiyey raashinkiina awrtooda uuga buuxo waxay odhanayaan alla ilaahe meel laga maqnaado maaho dee waa soo noqonayaan ixsaanka iyo wanaagga intaa leeg ka maqnaan maayaan marka waa noocuun xiiladii ka mid ah si ay u soo noqdaan lacagtay wax siisteenna in weelkoodii loogu dhex qariyo falamaa rajacuu markay u noqdeen ilaa abiihim aabbahood markay u noqdeen qaaluu waxay yidhahdeen yaa abaanaa aabbahayow munico waa naloo diiday minaa annaka alkaylu miisidii raashin dambe inaan soo miisanno waa naloo diiday soo kuwan wataba waxay u jeedaan ay bacda haadihi almara sida jamalkuba uu tilmaamayo waa maanta dabadeed haddaanan waxaanu soo wadno iyo dalabkaanu kaa doonana haddaanad noo ogolaan maanta dabadeed baa mamnuucaanu ka nahay ile maanta waabay wataanbe wixii ka dambeeya ujeedaan qaaluu waxay yidhahdeen yaa abaanaa aabbahayow munica waa naloo diiday minaa annaka alkaylu miisidii aanu raashin soo miisanaynay maanta wixii ka dambeeya waa naloo diiday haddaanaan walaalkaya keenin ee fa arsil dir macanaa naka la jirkayaga dir akhaanaa walaalka iyo binyaamiin dir oo na raaci nagtal aanu soo miisanno wa innaa anagu lahu isaga laxaafiduuna kuwa ilaalinayaanu nahaye qaala waxa idhi yacquub hal aamanakum ow miyaan idinku aaminaa calayhi isaga yacnii walaalkiin miyaan idinku aaminaa ilaa kamaa aamintukum sidii aan idinku aaminay oo kale mooyaane calaa akhiihi walaalkii yuusuf min qablo hadda ka hor oo waxa uu yidhi sow kuwii uun ma tihidin ma aaminaad baa aaminaad dhaanta sidaan kii hore idinku aamineed dayacdeen oo kale mooyaane ma si kaleaan idinku aamini karaa macnaha idinkuma aamini kara dee si kale weeyi oo dee raggii uunbaa tihin oo ismaydaan bedelin fallaahu ilaahay baa khayrun khayr badan xaafidan xaal uu yahay mid wax ilaaliya ilaah buu tala saartoo arrinkiisa u igmaday ilaah baa ilaaliye ugu khayr badan ama fallaahu ilaahay baa khayrun khayr badan xaafidan ay xifdaa xagga ilaalinta iyo xifdiga oo tamyiis laga dhigo xifdan waana qiraa'o kale eh xaafidan isamka faacilna la xaaleeyo wa huwa rabbi arxamu raaximiina inta naxariisata ka ugu naxariis badan weeyi walamaa fataxuu markay fureen mataacahum alaabtoodii wajaduu waxay heleen bidaacatahum lacagtooday wax ku soo iibsadeen oo ruddat loo soo celiyey ilayhim iyaga qaaluu waxay yidhaahdeen yaa abaanaa aabbahayow maa nabqii ay aya shayin nabqii maxaanu doonaynaa ee kale ee intan ka badan bal waxa kaleennu rabnaa waa maxay sidanaaba naloo galay raashinkii oo noo buuxa ayaa lacagtaannu siisannayna weelkayagiina loogu soo dhex riday markaa maada istifaamiye haddii laga dhigo ay aya shayin nabqii akthara min daalik waxaanu doonanaa waa maxay ee intaa ka badan sidanaaba naloo galaye naafiye haddii laga dhigana maa nabqii ay maa natlubu shay-an wax kaleba dooni mayno macnaha waa nala wanaajiyey istifaamta kuwadoo istifaamtaa ku wanaagsane waxay yidhaahdeen markaa maa nabqii ay aya shayin nabqii maxaanu doonaynaa ee kale waxa intaa ka badan ee aanu dalbanaynaa waa maxay haadihi tani bidaacatunaa waa lacagtayadii oo ruddatna loo soo celiyey ilaynaa annaga wa namiiru waananu u safraynaa ahlanaa ehelkayagana waanu u safraynaa oo dee raashin baanu u doonaynaa aslulmiira waa adtacaam oo macnaha najlibulmiira liahlina dee ehelkayaga iyo reerkayaga ayaanu raashin u raadsanaynaa weeyaan namiiru wa namiiru ahlanaa ehelkayagana waannu u safraynaa oo raashin baannu u raadinaynaa wanaxfadu waananu ilaashananaa akhaanaa walaalkayana oo ku gaboodfali mayno wanasdaadu waxaananu soo kororhsanaynaa kayla baciirin awrmiisidii baannu soo kororhsanaynaa oo kayla baciirin waa maa yukaalu lisaaxibi albaciiri wahuwa ximlu baciir sida jamalkuba uu tilmaamayo waa kayla baciir qofkii awrka watay gaadiidka waxaa loo miisayay raashinka a weeyi waxaana loo jeedaa ximlu baciiroo awr muggii rarkii weeyi ama awr rarkii oo waxay leeyihiin walaalkaya markaanu kaxaysanno markii hore toon baanu ahayn qof walbana awr unbaa loo rarayaa oo qof laba loo rarayaa ma jiro dee walaalkaya haddaanu kaxaysanno dee awr kalea soo kordhiyo isna awrkiisa waa loo soo buuxin markaa raashinkayagii horeo kalena waanu raadsan awr kalena waanu soo kororhsan haddaadna raaciso isagana waanu ilaashan wanaxfad waanu ilaashan akhaanaa walaalkayo wanasdaadu waxaananu soo kororhsan kayla baciirin awr miisidii ay ximla baciir yacnii awr muggii in naloo soo miisana waanu soo kororhsan daalika kaas oo awrkaa rarkiisa ama awrkaa muggii ihi ama awrkaa loo miisayo muggiisa oo raashina kaylun waa miisid oo yasiirun fudud oo boqorkana arrintaasi waa u sahlan tahay deeqsinimada iyo siduu noogu dadaalaya darteed arrin ku culus ma aha daalika awrarkaa ama awrkaa muggiisa naloo miisayaana kaylun yasiirun waa miisid fududoo aan boqorka ku cuslayn waa u sahlan tahay qaala wuxuu yacquub yidhi lan ursilahu diri maayo walaalkiin macakum idinka la jirkiinna xataa tuutuunii ilaa aad i siisaan mawhiqan ballan adag oo dhaar lagu adkeeyo min allaahi alle xaggiisa ka ahaatay wacad alle iyo ballan dhaar lagu adkeeyey ilaa aad i siisaan oo aad igu siisaan lata'tunnanii lawallaahi yata'tunnanii inaad iila imanaysaan oo ii keenaysaan bihi isaga ilaa an yuxaata bikum in laydinkoobo oo inta laydin hareereeyo qof aanu idinka bixin mooye wuxuu yidhi binyaamiin idin raacin maayo ilaa ballan dhaar lagu adkeeyey aad igula gashaan inaad keeni doontaan kulligiinoo baaba'o on midh idinka soo noqon mooyaane inta qof idinka nool yahay qaala waxau ihi lan ursilahu diri maayo macakum idinka la jirkiinna xataa tuutuunii ilaa aad i siisaan mawhiqa ballan adagoo dhaar lagu adkeeyo min allaahi alle xaggiisa ka aatay ilaa aad igu siisaan lata'tunnanii inaad ii keenaysaan oo iila imanaysaan bihi isaga ilaa an yuxaata in laydinkooba mooyaane bikum idinka oo inta laydin hareereeyo midhba aanu idinka bixin mooyaane falammaa aatowhu markay siiyeen aabbahood mawhiqahum ballantii la adkeeyey qaala wuxuu yacquub yidhi allaahu alle ayaa calaa maa naquulu waxaanu leenahaynu ku ballannay wakiilun mid loo tala saartay ah oo ilaalinaya oo arkaya qaala allaahuna ficil iyo faacil hamoodine allahu waa mubtade khabarkeedu calaa maa naquulu wakiilunta u dhacayo allaahu wakiilun calaa maa naquul qaaladana faacilkeedu waa damiir mustatir oo yacquub u noqonaya marka qaala waxa uu yacquub yidhi ay huwa yacquub waxa uu yidhi allaahu alleh ayaa wakiilun mid loo tala saartay ah ilaalinteeda iyo xifdinteeda iyo markhaatigeedaba calaa maa naquulu waxaynu leenahaynu ku wada hadalnay ilaah baa wakiil ka ah markhaati ka oo ilaalinaya wa qaala waxa uu yacquub yidhi yaa baniya inamadaydiiow laa tadkhuluu ha ka gelina dhulka masar min baabin albaab waaxidin oo keli ah wadkhuluu waxaanad ka gashaan min abwaabin albaabo mutafariqatin kala tagsan wamaa uqnii idinkana tari maayo cankum idinka xaggiinna min allaahi alle xaggiisa idinka tari maayo min shayin waxba wax ilaahay xukumuu hore u qadarayna anuu idinka qaban kari maayo waxba idinka tari maayo laakiin sababta uun sameeyo oo meel ha ka wada gelina ee intaa kala baahdaan ninba albaab gaara ha ka galo inilxukmu ay malxukmu xukumka ma ahaanin ilaa lilaahi alla midin sugan mooyaane wax kale xukumka iyo qadaagana ilaah unbaalo oo wuxuu doonuu qadarana ma baaqanaya waa dhacaya calayhi alle korkiisa uun baan tawakaltu tala saartay wa calayhi alle korkiisa uun falyatawakala tala saartaan almutawakiluuna kuwa wax tala saartaa ilaahay una tala saartaan culimmadu waxay yidhaahdeen khaafa calayhi min alcayn markanuu leeyahay inamadaydiiyow dee toban inan oo wada taabagal ah oo nin walba kaalin buuxiisiyo oo kaalintiisa uu buuxinayo oon looga baqanayn oo wada socda hal meel markay ka wada galaan dee ishaa qabanaysa oo ishaa lala raacaya marka wuxuu uga baquu uga cabsaday cayn ama ili inay ku dhacdo markaasuu yidhi kala baaha oo ninba albaab gaaraha ka galo cayntuna waa mid aad iyo aad dee u dhibaato badan oo rasuulkaa yidhi sala allahu calayhi wasalam ina alcayna latudkhilu arajula alqabra waaljamala alqidra ishu ninka qabrigay gelisaa oo inta la ileeyo awuu u dhintaa loo aasayaa awrkana dherigay gelisaa oo inta la ileeyo oo markaa dee naftii ay ka baxdo oo la gowraco ayaa la karsanaya macnaha waxa weeyaan dad iyo duunyaba ishu qofka nafta ayay ka qaadi kartaa oo dhimasho ayay u sababi kartaa markaa qofkuna dee i arkay imaqlayda hadduu farabadiyo waxaa looga baqanayaa dee in la ileeyo marka carruurta yaryar iyo guud ahaan ubadkiiyo oorida iyo dadkoo dhanba iyadoo dee adkaarta la ilaalinayo lagu dadaalayo ilain ilaahay unbaa tabaaraka wa tacaala kaa xifdin kara eh wixii sababee kuu soo jiidayana in laga durko oo laga digtoonaado ayaa aad iyo aad munaasab u ah waayo wakhti waxaynu nool lahay wax walba bannaanka lasoo dhigayo ee arkaya maqlaydu ay aad iyo aad u badan tahay wuxuu tilmaamaya yacquub inaanu isagu wax ilaahay qadaray aanu waxba uga qaban karayn laakiin waa alcamalu bilasbaab uuno ilaahay wuxuu xukumay kollay baaqan maayee laakiin idinku dadaala oo wixii asbaaba sameeya waana xaqiiqadu siday tahay oo wixii loo qoray ka baaqan maayo hadday ili ku dhacaso laakiin isagu wuxuu ku dadaalay uun wixii ay kaga taxadari lahaayeen inuu u tilmaamo waana sida saxda ah walammaa dakhaluu markii ay galeen ikhwatu yuusuf dhulkii masar min xaysu meeshiina ay ka galeen amarahum oo amray abuuhum aabbahood oo mid walba albaab gaara uu ka galay maa kaana maba ahaanin huwa dukhuulka ay ka galeen midbow albaab ka galay ma ahaanin yuqnii mid ka taraya canhum iyaga xaggooda min allaahi alle xaggiisa uga taraya min shayin ay shay a waxba markay dhulkii masar halkuu aabbahood amray iyo siduu yidhi ay sameeyeen ee midba albaab gaara uu ka galay gelitaankaasi ilaahay wuxuu u qoruu u qadaray waxba ugama qaban karo ugamana tari karo oo kama celin karo wixii rabbi u qoray ilaa xaajatan fii nafsi yacquuba qadaaha ilaadu waa istitna munqatica siday jalaalaynkuba uu tilmaamayo bimacnaa laakina ah marka inay midba albaab gaara ka galaa ilaahay xaggiisa waxba uga qaban kari mayso ilaa xaajatan laakina xaajatan oo haddaa maxay u samaynayaan maxaase yacquub u amray ilaa xaajatan laakina xaajatan ha yeeshee dan fii nafsi yacquuba yacquub naftiisa dhexdeeda ku sugnayd ayaa qadaaha uu gutay yacquub ha yeeshee yacquub naftiisa dantii iyo xaajadii ku sugnayd ee uu dareemay ayuunbuu isagu gutay oo kama gaabin oo danta ama xaajada naftiisa ku sugnaydee yacquubu gutay markuu lahaa war albaaba ka wadagelina waa maxay wuxuu jalaalinku odhanayaa wahiya iraadatu dafci alcayni shafaqatan waa doonista uu doonayey in wixii cayn iyo il ah uu ka celiyo oo uu ka ilaaliyo wixii lagu ilayn karo isagoo u naxariisanaya oo dee u damqanaya oo beerkii waalidnimo u qabanayo marka macnuhu waxa weeyaan uun dee kalgacalkii waalidnimo iyo beerkii waalidnimo unbaa u sababay inuu yidhaahdo wixii ili ka iman karta ka taxadara laakiin taa macnaheedu ma aha inuu isagu ishii ka celin karo haddii alla u qoray si kastay uga taxadaraan dee waa ku dhacaysaa ilaa xaajatan laakina xaajatan ha yeeshee dan oo fii nafsi yacquuba yacquub naftiisa ku sugnayd ayuunbaa qadaaha yacquub u gutay oo ah in wixii cayn iyo il u sababi kara uu uga diguu yidhaha ka digtoonaadoo ka durka wainnahu yacquub laduu cilmin cilmi mid u saaxiiba weeye oo limaa callamnaahu maadu waa mastariye litacliiminaa iyaahu baristaannu barray darteed ayuu caalim cilmi u saaxiiba ku yahay yacquub walaakina akthara annaasi ha yeeshee dadka badankoodu laa yaclamuuna ma ogo arrinkaa garan maayaan walammaa dakhaluu markay u soo galeen ikhwatu yuusuf calaa yuusufa yuusuf markii ay u soo galeen iyagoo walaalkoodna wada aawaa waa soo dhoweeyey yuusuf ilayhi xaggiisa wuxuu u soo dhoweeyey akhaahu walaalkii muxuu walaalkii loo yidhi ilan kuwanba waa la walaalay ay shaqiiquhu kii ay isku bahda ahaayeen oo binyaamiin ah xaggiisuu u soo dhoweeyo waa la gaar noqday qaala waxaanuu ku yidhi iyagoon iyagii maqlayn innii anigu ana anigu akhuuka walaalkaa baan ahay yuusuf ee falaa tabta'is ha ka murugoonin bimaa wixii kaanuu ay ahayn yacmaluuna kuwa sameeya waxay aniga horey igu sameeyeen ama ay nagu samaynayaan ee xasad ahaa waxba ha ka murugoonin waxay hore u sameeyeen walaaladeen falammaa jahazahum yuusuf markuu diyaargareeyey walaaladii bijahaazihim diyaarintoodii markuu diyaariyey ee uu amba bixiyey ee raashinkoodii iyo dacaamkoodii iyo waxay u soo safreen markuu u dhammaystiray jacala waxa uu yeelay yuusuf assiqaayata galaankii wax lagu miisayey fii raxli akhiihi galaanka mar waxaa laga cabiray asiqaaya oo weelka wax lagu caba ah marna waxaa laga cabiray suwaacalmalaki suwaac oo galaanka wax lagu miiso ah mufasiriintu waxay yidhahdeen sababta waxa weeyaan marna siqaayo loogu tilmaamay marna suwaac waayo wuxuu ahaa weel boqorku marna uu wax ku cabo marna uu wax ku miiso sidaasaa marna siqaayo looga cabiray marna suwaac falammaa jahazahu markii uu yuusuf walaaladii diyaariyey bijahaazihim diyaarintoodii uu diyaariyey ee uu qabanqaabiyey uu anba bixiyey hawshooda u dhammaystiray jacala wuxuu ka yeelay assiqaayata galaankii wax lagu miisayey fii raxli akhiihi walaalkii rarkiisi iyo weelkiisii buu dhexgeliyey alaabtii walaalkii ayaa uu dhexgeliyey galaankii boqorku wax ku miisayey humma adana dabeed waxaa dhawaaqay mu'adinu mid dhawaaqa oo wuxuu ku dhawaaqay ayatuhal ciiru socotadiiyey ama safarkiiow aslul ciirna waa gaadiidkiiyo geela wax lagu raranayo waxaana loo jeedaa asxaabul ciir gaadiidkan ciddii waday oo dadkii ah markaa socotadiiyay dadkii baa loo jeedaa tuma adana dabeed waxaa dhawaaqay mu'adinu mid dhawaaqo oo wuxuu ku dhawaaqay ayatuhal ciiru safartiiyey ama socotadiiyey innakum idinku la saariquuna tuug waxadaa tihiin culimmadu waxay yidhaahdeen ilayn nimankani waxba may xadin laakiin yuusuf xeelad uunbuu sameeyey si uu walaalkii ula hadho xeeladuna dee lama yidhaahdo waa tuugnimo oo nimankani dee waxba may samaynba weelkan waa la geliyey iyagu warba uma hayaan marka waxaa la yidhi yuusufna dee been ma sheegayo una bedheeri maayo cidna amri maayo markaa kuwii shaqaalaha ahaa iyaga ayaa tacbiirkan iska cabiro o yidhi tuug baatiin waxba se dee nimankani may xadin waxay yidhaahdeen innakum idinku socotadiyay la saariquuna tuug waxadday baa tihiin qaaluu waxay yidhahdeen socotadii waa ikhwatu yuusufe walxaal aqbaluu ay ku soo jeedsadeen calayhim korkooda kuwii u dhawaaqayo ay soo qaabileen ayaa waxay ku yidhaahdeen maadaa maxay baa tafqiduuna laadihiin waxaad weydeen waa maxay may odhan tuug ma nihin iyo waxaasoo shakigaa ismabay gelin ee waxay yidhaahdeen uun maxaad weydeen qaaluu waxay yidhaahdeen markaa ninkii dhawaaqay iyo shaqaalihii la socday nafqidu waxaanu laanu hoonu weynay suwaacalmeliki boqorka galaankiisii uu dadka wax ugu miisayey ayaanu weynay weliman ruuxna waxa u sugan jaa'a la yimaada bihi galaankaas ximlu baciirin awr rarkii awr muggii oo raashina ayuu leeyahay wa ana anigana buu yidhi kii u dhawaaqayey bihi awrkaa rarkiisa ama muggiisa zaciimun kii ka damiina ee ballanqaadayaan ahay wuxuu yidhi galaankii boqorkaanu weynay ninka keenana awr muguyo raashin uu leeyahy qaaluu waxay yidhaahdeen tallaahi allaanu ku dhaaranee laqad calimtum waad ogaateen maa ji'naa annaku inaanaan u iman dhulkan masar linufsida si aanu u fasahaadinoonu u xumayno fil ardi dhulka dhexdiisa dhulkan masar wamaa kunnaa horena umaanaan ahayn saariqiina kuwa tuugow xada weligayana hore wax umaanaan xadin masarna inaanu waxadno nu fasahaadino umaanaan iman qaaluu waxay yidhaahdeen kii dhawaaqayay iyo shaqaalihii yuusuf famaa jazaa'uhu oo ninka waxaday abaalkiisu waa maxay oo saariqa laga fahmayo dee siyaaqan hadalka wamaa kaanuu saariqiina damiirka u celi oo famaa jazaa'uhu ay famaa jazaa'u saariqi haddaba ka waxada haddiiba la helo ka waxada abaalkiisu waa maxay in kuntum haddaa ahaateen kaadibiina kuwa been sheegaya oo odhaahdaa leedihiin wamaa kunnaa saariqiina waxba maanaan xadin hadday beentiin tahay oo tuuggii laydinka helo abaalkiisu waa maxay waxay doonayaan xukumka lagu qaadi doonaa iyaga afkooda inuu ka soo baxo oo xeer kale iyo xukum kaleba aan loo raadsan afkoodun laga maxkamadeeyo qaaluu waxay yidhaahdeen jazaa'uhu ay jazaa'u saariqi ka waxaday abaalkiisu waxa weeyi man wujida waxaad u soo qadartaa sida jamalkuba uu tilmaamayo ay istirqaaqu man mid addoonsigiisa weeyaan istirqaaqu man mid addoonsigiisa in la addoonsado kaasoo wujida laga helay fii raxlihi alaabtiisa dhexdeeda galaankii fa huwa in kaa waxaday la addoonsado ayaa jazaa'uhu ay jazaa'ulmasruuqi wixii la xaday abaalka iyo cuquubada ka dhalataa kii xaday in la addoonsado weeyi waana shariicadii ree yacquub ay isku kala xukumi jireen siday ahayd waana ta ilaahay tabaaraka wa tacaala u sahlay yuusuf inuu kula hadho walaalkii ilan si kale kulama hadhi kareen haddaanu xeeladan iyo tabtan u marin qaaluu waxay yidhahdeen jazaa'uhu ka waxaday abaalkiisu waxa weeye man wujida ay istirqaaqu man mid in la addoonsado weeye kaasoo wujida laga helay huwa galaankii fii raxlihi alaabtiisa ama weelkiisa laga dhex helay waxaa ninka waxaday abaalkiisu yahay in la addoonsado lala hadho fa huwa istirqaaqu saariq ka waxada in la addoonsado lala hadho ayaa jazaa'uhu jazaa'ulmasruuqi wixii la xaday abaalkiisu uu yahay iyo cuquubadiisu kadaalika ay midla daalika aljazaa abaalintaasoo kale yacni abaalkaasoo kale in qofka waxada isaga la addoonsado sidaasoo kale ayuunbaanu najzi u abaal marinaa aldaalimiina kuwa dulmiga falay ee tuugnimada sameeya waxay yidhahdeen annaka shareecadeeda iyo dhaqanka iyagu ree yacquub haddaanu nahay ciddii waxadda abaalkeedu waa in la addoonsado isaga la qaato waa shariicadoodu siday ahayd marka siaynu tilmaami doonno yuusuf waxa ilaahay ku ilhaamiyey oo loo sahlay dariiqaduu walaalkii kula hadhi lahaa waayo hadduu doono inuu shariicada boqorka ee reer masar xukumkeeda ku qaado umay suurto gasheen walaalkii inuu la hadho waayo iyaga xeerkoodi iyo xukunkoodu wuxuu ahaa sida jalaaleyn kuba uu tilmaamayo addarbu wataqriib in lana garaaco la jeedlo lana khasiro oo wixii uu xaday wax lamida ama libinlaabkii laga qaado laakiin in la addoonsadaa iyaga shareecadooda boqorkan iyo reer masar kuma jirin marka tooda haddii lagu qaado suurtagal umay ahaateen walaalkii inuu la hadho laakiin shareicadii reer yacquub marka lagu qaado shariicadoodaaba ah ninka tuugnimo lagu helo in la qabto oo isaga la addoonsado afkoodii baanay ka soo baxday oo hadhow waxay ka hadli karaan maba aha dee horena galaanka waxa uu geliyey weelkii iyo alaabtii walaalkii ilaan waa xiilad iyo tab uu hore u sii degay si uu waxa weeyaan ula hadho fabada'a dabeed wuxuu ku bilaabay markaa yuusuf biawciyatihim ay bitaftiishi awciyatihim weelkoodii inuu fatashuu baadhbaadhoo galaankii laga raadiyo ayuu ku bilaabay qabla wicaa'i akhiihi walaalkii weelkiisa ka hor ilaan hadduu markaaba walaalkii ku bilaabo tuhum baa imanoo waxaa la odhan waxbaa meesha ku jira maxaa isaga loogu bilaabo markaa si aan dareenba u iman horta walaalihii kaluu ku soo bilaabay wuu ugu dambaysiiyey uma istakhrajaha dabeed galaankii yuusuf waxa uu ka soo saaray min wicaa'i akhiihi walaalkii weelkiisiibuu ka soo dhex saaray ilin horaa loogu qariyey oo waa ku jiraye ilaahay waxau ihi kadaalika kidnaa liyuusuf kadaalika ay kadaalika alkayd dhagartaa iyo xeeladaa oo kale ayaa kidnaa aanu u dhagar barray ama aanu xeelad u barray liyuusufa yuusuf uu walaalkii kula hadho oo jalaaleenku wuxuu odhanayaa kadaalika sidaasoo kale ayaa kidnaa liyuusufa ay callamnaahu alixtiyaala fii akhdi akhiih waxaanu barray oo ku ilhaaminay inuu u xeeladaysto walaalkii siduu u qaadan lahaa uu ula hadhi lahaa waana xeeladan u maray ee uu kula hadhi doono marka kadaalik sidaasoo kale kaydkaa iyo dhagartaasoo kale ayaa kidnaa aanu u xeelad barray oo u dhagar barray liyuusufa yuusuf macnaha waxaanu barre oon ku ilhaaminay sidii uu ugu xeeladaysan lahaa iyo tabtii iyo dhagartii uu u mari lahaa walaalkiisu uula hadho maa kaana mabuu ahaa nin yuusuf liya'khuda mid qaadan kara muu ahaa nin akhaahu walaalkii fii diinilmeliki boqorka shariicadiisa iyo dhaqankiisa mid walaalkii kula hadhi karoo ku qaadan kara muu ahaa nin yuusuf ilaa an yashaa allah ilaahay dee arrin kale inuu doono mooye macnaha haddii lagu qaadi lahaa xukumka boqorka iyo ree masar walaalkii muu qaadan kareen laakiin si uu qaatuu ula hadho ayaa waxaa lagu qaaday xukumkii ree yacquub oo ninka alaabta ama waxada in la addoonsadoo lala hadha ah marka culimmadu waxay yidhahdeen fiihi jawaasu lxiilati fi tawasuli ilaa mubaaxin waxaa halkaa laga qaadanayaa in loo xeeladaysan karo si loo gaadho wax bannaan iyada xaaraanta looma xeeladaysto oo waxaa la yidhahdaa alxiyalu laa tuxallilu alxaraam tabaha iyo xeeladda loo maro xaaraanta haddaad kolba meel uga soo wareegto xalaal ka dhigi mayso laakiin shayga markii horeba kuu bannaanaa si toosa dee inaad ugu badheedha iyo inaad u xeeladaysato labaduba kuu bannaan waayo marka horeba mubaax buu ahaayo wax kaa xaaraansan ma ahayn marka yuusuf walaalkii inuu la hadhaa way u bannaanaydo xaaraan kamay ahayn laakiin siduu ula hadhi lahaa buu u xeeladaystay oo dee tabtaa iyo xeeladaasu u soo maray sidii qof waxhaday oo addoonsi loola hadhay oo kale marka macnaha xaqiiqada hoose iyo dadka waxa u muuqdee daahirkaa kala duwan ileen walaalkii waxba ma xadin xatooyana meeshan kama dhicin waa xeelad unu kula hadhayo walaalkii kadaalika sidaasaanu kidnaa liyuusufa yuusuf aanu xeeladuu walaalkii kula hadhi lahaa u barray maa kaana mabuu ahaa nin yuusuf liya'khuda kii qaadan karaya muu ahayn akhaahu walaalkii fii diinilmeliki boqorka diintiisa iyo dhaqankiisa walaalkii mid ku qaadan kara haddii sharcigaa lagu qaado muu ahayn laakiin sharcigii ree yacquub baa lagu qaado uu ku qaatay walaalkii ilaa an yashaa allah alla inuu doono mooye narfacu waxaanu kor ugu qaadanaa darajaatin darajooyin man nashaau ka aanu doonno qirada kale idaafaduna waxay noqon narfacu waxaanu kor u qaadaynaa darajaati man mid darajooyinkii kaasoo nashaau aanu doonno wa fowqa kulli dii cilmin cilmi mid u saaxiiba dhammaantiina korkiisa waxa ah oo ka sarreeya caliimun mid ka sii cilmi badan ilaa sida cilmigu u socdo ilaahay xaggiisa uu ku dhammaado oo waxa weeyaan uu ku intihoodo qaaluu waxay yidhaahdeen markaa ileen kolka galaankii waxaa laga soo saaray alaabtii waxa weeyaan walaalkood binyaamiin qaaluu markaa waxay yidhahdeen ikhwatu yuusuf in yasriq hadduu kani waxaday faqad saraqa waxaa dhab ahaan u xaday akhun walaal oo lahu isaga u sugnaaday min qablu hore ninay hore walaalo u hayeenoo yuusuf la odhan jiraa hore waxuu xado bahdoodan waa u caada inay waxadaan maxaa yacni warba iskuma hayaan ka hor fadhiyae mas-uulkiina waaba yuusuf qaaluu waxay yidhaahdeen in yasriq hadduu waxaday kani faqad saraqa dhab ahaan waxa u xaday wax akhun walaal oo lahu kan u sugnaaday isku bah yihiin ayaa min qablu hore wax u xaday yuusuf bay u jeedaan fa asara waa qarsaday yuusuf haa kelimada soo socota oo antum sharu makaanan wallaahu aclamu bimaa tasifuuna ayaa damiirku u noqonayaa fa asara haa oo kelimada soo socota yuusuf wuu qarsaday ee ma muujin waxaana la yidhaha waa min baabi alidmaari qabla adikri damiirka oo la hormariyo marjicuu u noqon lahaa oon weli la gaadhin ilan asal ahaan marjica damiirku waa inuu hormaro oo mutaqadimu yahay masaa'ilka lixda laga soo reebay mooyaane laakiin tani waa min baabi alidmaar qabla adikri oo waa la sii hormariyey marka fa asara waa qarsaday huwa yuusuf haa kelimada soo socota wuu qarsaday fa asara waa qarsaday haa kelimada soo socota yuusufu yuusuf fii nafsihi naftiisii buu ku qarsaday oo walam yubdihaa kelmaddaa uma muujin lahum iyaga weli qalbigoodi iyo khaadirkoodu dhowraya kelmadda wuu qarsaday oo uma muujinoo hortooda kama odhan qaala waxau idhi yuusuf kelmadduu qarsaday hadda waa tan marka waxaad u soo qadaraysaa ay qaala fii nafsihi hortooda iyagoo maqlaya maahee naftiisa dhexdeedii wuxuu ka yidhi marka waa uun xadiidu nafsi uu qalbigiisa iyo naftiisa ka yidhi ee hortooda ma muujin oo ma soo saarin kelmadda qaala markaa waxau yidhi yuusuf ay fii nafsihi naftiisa dhexdeedii wuxuu ka yidhi ma muujine antum idinkaa sharun ka shar badan yacni yuusufka aad sheegaysaan antum idinkaa sharun ka shar badan makaanan xagga darajada idinkaa ka shar badan wallaahu ilaahayna aclamu isagaa u ogaal badan bimaa tasifuuna waxaad ku tilmaamaysaanna ilaahay isagaa u ogaal badan idinkaa ka shar badanoo intaad xasadeen ceel gunta u dhigay idinkaa ka shar badanoo aabbihii yacquub intaa ku noqoteen been u sheegay ooyey an cuni yidhi wuu cunay idinkaa ka shar badan oo imikana been sheegaya idinkoo hortaagan intaaba way ku dhacaysaa sharnimadu markaa dee laakiin hoos buu u yidhi yo uma muujin oo ma maqlayaan iyagu qaalahaa fii nafsihi qaaluu waxay yidhahdeen yaa ayuha alcasiizu wasiirkiiow ilayn halkii casiisu misra isagaa haystay maaliyadda marka qaaluu waxay yidhahdeen yaa ayuha alcasiizu wasiirkiiow inna lahu ninkan waxaa u sugan ina kan yar aban aabbo aabbahaasoo shaykha oday ah odaygaasoo kabiiran wey ee fakhud qaado axadanaa midkayo waxaad u qaadataa makaanahu meeshiisa meeshii isaga aad kala hadhi lahayd kol hadduu waxaday annaka mid alla midkaad doonto halkiisii ku beddel isagana soo daa waayo inna annagu naraaka waxaanu ku aragnaa yuusufow min almuxsiniina kuwa samafalayaashee wax wanaajiya markaa weli iyagu yuusuf dee uma arkaane waa ninkan wasiirka ahow ninkan mas-uulka ahow nin wanaagsan oo samafala ayaanu ku aragnaaye ninkan aabbihii kama maarmayo oo waalid weyn oo duqooboon isagana ka maarmayn baa ka dambeeye eh midka ayaa halkiisa ku beddel qaala waxa uu ku yidhi markaa yuusuf macaad allaah ilaahay magantiisa allaan ka magan gallay an na'khuda inaan qaadanno ilaa man mid mooyaane kaasoo wajadnaa aannu ka hellay mataacanaa alaabtaydii cindahu agtiisa ciddaannu alaabtayada ka hellay mooyaane cid kale inaan qaadanno allaan ka magan gallay waayo innaa annagu idan haddaa haddaannu cid kala qaadanno nu qabsanno la daalimuuna kuwa daalimiinaan noo dulmi falay cid aan waxbaba geysan haddaannu qabsanno annakaa daalimiina wuxuu jalaaludiin asuyuud u odhanayaa lam yaqul man saraqa taxarusan min alkadibi ila ninkani waxba ma xadin xeeladunbaa la sameeyey markaa muu odhan ilaa man saraqa mataacana ilan been bay ku noqon lahayd soo maaha laakiin wuxuu yidhi ilaa man wajadnaa mataacanaa cindahu kaanu alaabtayada ka helay agtiisa mooyaane cid kale inaanu qaadanno allaanu ka magan gallay alaabtana dee waa laga helay ilan helitaanku wuu ku dhacayaa inuu qofku xado iyo in loo geliyaba siduu doonaha ugu dhacdo meeshae kolley un alaabtii waa laga soo saaray marka isagoo beenta iska ilaalinaya ayaanu odhan man saraqa ee wuxuu yidhi man wajadnaa waayo waxba ma helina waa lagu riday yacni waxaan ujeedaa waxba isagu muu xadine waa uun lagu riday alaabtan iyo galaankan laga soo saaray weelkii binyaamiin falama stay-asuu markay ka quusteen minhu yuusuf codsigoodii inuu ka aqbalo midkoodu ku bedela markay ka quusteen khalasuu gooni bay isugu baxeen najiyan xaal ay faqayaan qaala waxau yidhi markaa kabiirhum koodii u weynaa alam taclamuu war miyaydaan ogeyn anna abaakum in aabbihiin qad akhada oo idinka qaaday calaykum korkiinna mawhiqaa ballan adagoo dhaar lagu adkeeyo min allaah ilaahay xaggiisa ka ahaatay inuu idinka qaaday miyaydaan ogeyn wa min qablu horena miyaydaanu ogeyn maa faradtum ay tafriitakum gaboodfalkiinnii fii yuusufa yuusuf aad ku gaboodfasheen ee ceelka gunta u dhigteen miyaydaan ogeyn marka maadu waa masderiyo ficilkana masder baynu ka keennay maa faradtum ay tafriitakum fii yuusufa waxau yidhi falan abraxa ka zuuli maayo anigoo alarda dhulkan masar oo ka tegi maayo xataa ya-dana ilaa uu ii oggolaado lii aniga abi aabbahay oo ii fasaxa inaan ka imaado aw yaxkum allaahu ama alla ii xukuma lii aniga ay bikhalaasi akhi macnaha walaalkay soo dayntiisa in alla iigu xukumo oo la ii soo daayoonka haysto iyo aabboo iisoo oggolaada mooye halkaa masar ka dhaqaaqi maayo buu yidhi kii u weynaa wa huwa allana khayruulxaakimiina inta wa xukunta ka ugu khayrka badan weeyi ninkan weyn waa kii ugu caqliga iyo talada wanaagsanaa waa kii markay yidhaahdeen yuusuf uqtuluu yuusufa aw itraxuuhu ardan yakhlu lakum wajhu abiikum wa takuunuu min bacdihi qowman saalixiin markay yidhaahdeen war ninkan yuusuf ee aabbaba inaga mashquuliyey dila ama durkiya wejiga aabbihiin cidla aa ka heshaan dabeed weydin toobad keeniye waa kii ku yidhi laa taqtuluu yuusufa wa alquuhu fii khayaabati aljubbi yaltaqidhu bacdu sayaara in kuntum faaciliin waa kii ku yidhi war yuusuf ha dilinee ka daaya ceelka gunta u dhiga dadkaa socotada ayaa qaadan doonee haddaad samaynaysaanoo kolleyba ay laga maarmaan tahay ha dilin ee ceelka kurida waa kii yidhi kiibaa imikana leh war waxaad hore u samaysan sow ma ogidin wacadkiiyo ballantuu idinka qaaday aabbihiin sow ma ogidin anugu halkaa ka dhaqaaqi maayee socda waxau idhi irjicuu u noqda ilaa abiikum aabbihiin u noqda oo faquuluu ku dhaha yaa abaanaa aabbahayow innabnaka inakaagii saraqa waxbuu xaday wamaa shahidnaa kamanaanaan markhaati kicin ilaa bimaa wixii mooyaane calimnaa aanu ogaanay oo ah galaankii in weelkiisa laga soo dhex saaray waxaanu aragnuun baanu ka markhaati kacaynaa wamaa kunnaa manaanaan ahaanin lilghaybi waxa maqan xaafidiina kuwa xafidayna yacnii waxa maqan dee kuwa xafidayo garanayana maanaan ahayn oo haddaannu ognahay inuu waxadi doono kaamaanaan soo kaxaysaneenba laakiinse sidaasaa dhacday was'al waxaad weydiisaa alqaryata magaaladii haddaadna rumaysan weydo ila intuhun horey qabeeno way ogyihiin si dhay yacni si fudud inaanu marnaba aabbahood u rumaysanayn marka bayinaadkiiyo caddaymihii bay tirinayaan si uu u rumaysto waxay ku yidhaahdeen was'al warayso oo weydiye aabbahayow alqaryata magaaladii allatii taasoo kunna aanu ahayn fiihaa dhexdeeda waa magaaladii masare bal halkaa wixii ka dhacay dadkao dhan baa ogay weydii walciira socotadii iyo safarkiina warayso allatii socotadaasoo aqbalnaa aan soo qaabilay fiihaa dhexdeeda socotadaannu wada soconnay ee shaamna ka wada nimid kuna soo wada noqonnayna iyagana warayso warka waa ogyihiinoo waa hayaane wa innaa annaguna la saadiquuna kuwa run sheegayaannu naho been ma sheeganno qaala wuxuu ku yidhi aabbahood yacquub bal iskaba dhaaf inaad beri tihiin oo waxaad sheegaysaan uu run yahay iskaba daaye sawalad waxay idiin qurxisay lakum idinka anfusukum nafihiinnu amraa arrin bay idiin qurxisay ittahamahum lificlihim asaabiq gaboodfal hore iyo aano horey qabeen soo maaha marka wuxuu maanta u tuhmayaa oo runtoodii u qaadan laayahay wixii horey sameeyeen ayay dib u xasuusiyeen waxay soomaaliduna odhan jirta beentaada hore runtaada dambey disha maanta run bay sheegayaan laakiin ka qaadan waa waayo dee dhibaato horey ku sameeyeen waxau idhi markaa bal iskaba dhaaf inaad beri tihiinoo waxaad sheegaysaan uu run yahaye sawalad waxay idiin qurxisay lakum idinka anfusukum nafihiinu amraa arrin bay idiin qurxisay fa sabrun ay fa amrii arrinkaygu sabrun sabir un weeyaan sabirkoo jamiilun wanaagsan casa allaahu ilaahay wuxuu xaqiiqo ku yahay an ya'tiyanii inuu iila yimaadou ii keeno bihim iyaga walaaladi yacnii walaaladiin oo dhan jamiican xaalay yihiin dhammaantood yuusuf iyo labadii kaleba casa allaahu ilaahay waxa uu mudan yahay ama xaqiiqo ku yahay an ya'tiyanii inuu ii keeno bihim iyaga jamiican xaal ayyihiin dhammaantood yuusuf iyo labadii kalaba waayo innahu ilaahay huwa ilaahay alcaliimu waa ka ogaalka badan alxakiimu ee xikmadda badan iyagii waa tuhmay oo ma rumaysan laakiin ilaahay xaggiisu u cararay oo wuxuu yidhi allah xaqiiqo ku ah inuu ii keeno oo rajo fiicanaan ka qaba wa tawallaa waa ka jeedsaday canhum iyaga wa qaala waxaanuu yacquub yidhi yaa asafaa alla qoomammadaydiiyeey calaa yuusufa yuusuf aanu qoomamoonayaay hee haadaa awaanuki faxdurii xilligaagii waa kana kaalay oo soo xaadir yacnii wakhti la qoomamoodaa hadduu jiro waa kan ee qoomamay igu soo xaadir wabyadat way caddaatay caynaahu labadiisii indhoodna waa caddaadeen oo waa indhabeelay wiilkii madoobaaya dee aragtida ayaa gebigiisiiba siday ilma uga qubanaysay wiilkii madoobaa waa caddaaday caddaan bay isugu baxday ishiyo waa indhabeelay macnaha min alxusni ay min ajli alxusni murugo iyo qoomamo darteed bay labadiisii indhood la caddaadeenuu la indhabeelay oo fa huwa isaga yacquub kadiimun ay makduumun mid ciil iyo cadho iyo murugo laga buuxiyey weeyi kadiimna wuxuu tilmaamayaa macna alkadmi oo waa ciilkii cadhada iyo murugada iyo qoomamada marka la qarsado ee in badan qofku uu isku ciilkaambiyo cadho iyo waxa weeyaan qoomamo raagtay ayaa kadiimun la yidhaah ilan kadama waa wixii la qaryaa la yidhaah marka ciil qarsoon ayaa calooshiisa iyo uurkiisa ka buuxsamay fa huwa isagu kadiimun ay makduumun mid waxa weeyaan ciil iyo qoomamo iyo murugo laga buuxiyey weeyaan yacquub marka culimmadu waxay yidhaahdaan wabyadat caynaahu min alxusni waxay culimmada qaarkood ka qaateen yacni kasratu listicbaar tudhibu lbasar yacnii oohinta iyo ilmada faraha badan ee zaa'idkii aragga way tagsiisaa sidaa yacquubba uu dhabeelay qaaluu waxay ku yidhaahdeen markaa ikhwatu yuusuf aabbahood yacquub tallaahi ilaah baan ku dhaaranee taftaw ay laa taftaw ka zuuli maysid aabbow tadkuru inaad xasuusanaysood sheegsheeg inaad xasuusatood sheeg sheegto yuusufa yuusuf wallee aabbow ka zuuli maysid weligaa yuusuf inaad xasuusatood sheeg sheegtood soo hadal qaaddo xataa takuuna ilaa aad ka ahaato xarada mid halaag iyo dhimasho u dhowaaday aw takuuna ama aad ahaato min alhaalikiina kuwa dhintayba aad ka mid noqoto waxay idhahdeen wallee aabbow ilaa aad ka dhimanaysa ama dhimasho aad uga dhowaanayso wallee ka tegi maysid yuusufun inaad hadal hayso qaala waxa uu ku yidhi innamaa ashkuu waxaan u sheeganayaa unbathii calaacalkayga iyo wa xusnii murugadayda ila allah ilaahay unbaan u sheeganayaa waaclamu min allaahi maa laa taclamuun ilaahayna waxaan ka ogay waxaydaan idinku ka ogey waxa uu ku yidhi markay yidhaahdeen wallee ka zuuli maysid inaad yuusuf duun hayso wuxuu yidhi horta anigu calaacalka iyo murugadayda allaanu sheeganayaa cid kale u caban maayo waxaa la yidhaha basigu waa ashaddu alxusni waa murugadiiyo qoomada ugu adag waxaana basi loo yidhi waa ciilka ama qoomamada ruuxu uu qarsan kari waaye uu sheego ee uu ka cawdo sidaasaa basi loogu magacaabo basa waa wixii la faafiyo ee la baahiyo marka basigu waa marka uu ciilkii ku jiray dee dad u calaacalaya ama cid kale uu qarsan kari waayo ayaa basi la ydhaah hadduu qarsadana xusni baa la ydhaah murugo marka murugadu waa ta qarsoonee uu qarsan karayo basiguna ta uu qarsan kari waaye calaacalkeedu bannaanka usoo baxo ayaa la ydhah oo waa kala adagyihin ilaahay xaggiisaan waxaydaan ogeyn ka ogahayna wuxuu uga jeedaa sida jalaaleyn kuwa uu tilmaamayo ay ru'yaa yuusufa sidqun wa huwa xayun riyadii yuusuf hore u arkay ilan iyaga hore ugama warramine yuusufna isagunbuu u sheegaye waa riyadu yuusuf hore ugu riyooday run bay ahaydoo waa nool yahay waanu ii iman doonaa macnuu weeye ila waa nebi ilaahay marka yacni waxa weeyaan wuxuu yidhi riyadii horena run bay ahayd waana iman doonaa waanu nool yahay waxaydaan ogeyn baan ogahay waa nebi ilaahay oo loo waxyoonayo qaala markaa waxau yidhi yacquub innamaa ashkuu waxaan u sheeganayaa unbasi calaacalkayga iyo wa xusnii qoomamadayda ilallaahi alla un baan u sheeganayaa wa aclamu waxaanan ka ogahay min allaahi ilaahay xaggiisa maa laa taclamuuna waxaydaan idinku ogeyn wallaahu aclam